أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusa keediinaysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah weerar kala dunoolala beegsad cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo kamid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya jabaadda faan ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin dhaca waqooyiga dalka etoobiya xilli dagaaladu kusii fidayaan dhul horleh wilaaysaamiga ee baaya mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u sameysay xoola dhaqatada ku nool degmada boolofulay ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada kamsuume wilaaysaamiga ee jubbada hoose ayaa dowro sharca u qabtay muwaadiniinta masaajida degmadaasi iyo deegaanada hoostaaga munaasabad lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhariiri ee wilaaysaamiga ee galgaduud ciidamada al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada bu-aale ee wilaaysaamiga ee jubbada dhexe wilaaysaamiga ee bokol ayaa soo bandhigta askarta ibina oo ka soo baxday safka cadowga allah bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xiindheere wilaaysaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaana hoostaga degmada doolow ee wilaaysaamiga ee gada ayaa ka faa'iidaystay sikada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaankaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri walaalhayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan weerar kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay laba howlgal oo qarxayaha ka fuliyeen gudaha magaalada baladweyne kuwaas oo ay la beegsadeen murtadiinta mid ka mid a qarxyadaasi waxa uu si gaara kaga dhacay buundada weyn waxaana qarxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kuwaas oo la xaqiijin dhawaacyadooda ay culis yihiin dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarxa ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba kaasi oo ay la beegsadeen gaari cabdibilah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jiray khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen ilaboorka magaalada baydhaba oo xarun u ah askarta xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal oo isku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye jabhadda faan ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin dhaca waqooyiga dalka etoobiya xilli dagaaladu ku sii fidayaan dhul hor leh tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen ilyaas cabdulaahi jabhadda hubaysan ee kacdoonka milatari kula jirta nidaamka abiy axmed ayaa sheegtay in si buuxda ay gacanta ugu dhigtay magaalo istaraatiiji ah kadib shan maalmood oo dagaallo lagu riiqmay ay galeen labada dhinac faano waxay sheegtay in magaalada waldiya oo ah xarunta gobolka wollo sidoo kalena ah magaalo istaraatiiji ah ay si buuxda gacanta ugu dhigeen jabhaddu waxay sidoo kale sheegtay in dagaaladan shanta maalmood socday ay dhimashaya dhaawac ku noqdeen boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida etoobiya iyagoo aanan weli soo bandhigin faahfaahin intaasi ka baxsan ma jirta wax war ah oo weli ka soo baxay dhanka nidaamka adis ababa kaasoo xaqiijinaya ama diidaya sheegashada faano ee ah in askartooda ay si buuxda ula wareegeen habmaamulka magaalada caasimadda u ah gobolka wollo sidoo kale jabhaddan waxay sheegaysaa in maleeshiyaadkooda dagaalla ay kaga jiraan goojam ay ku qabteen sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka milatariga etoobiya muuqaal ay faano soo bandhigtay ayaa ka soo muuqanaya sarkaalkan oo laga qaadayo waraysi isagoona xilligaas dhabarkiisa oo idil ay ku hareeraysan yihiin askar fara badan oo ka tirsan fallaagada faano jasaaka allaahu kheyran walaalka ilyaas wilaasaamiga ee baaya mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u sameysay xoolo dhaqatada ku nool degmada bolofulay ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen abuu xasaan iyadoo wilaayada islaamiga ee baay ay weli si dardarle kaga soconaysa qeybinta sakada xoolaha nool ayaa dhanka kale waxaa barbar soconaya barnaamijka loogu magacdaray kobcinta xoolaha oo si gaar ah dadka qaar ka mida loogu abuurayo xoolo loogu talagalay inay dhaqdaan si sakada soo socota hadduu alle idma ay kaga mid noqdaan dadka laga qaadaya sakada in ka badan laba iyo toban ruux oo ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool degmada buula fullaa iyo deegaanada ku dhow ayaa loo qeybiyey xoolo isugu jiray ari lo iyo geel waxaana munaasabadii xoolahan loogu qeybinayay ka dhacday degmada buula fullaayo ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dadkan oo loo abuurayay xoolahan ayaa qaar ka mid ah waxaa la siinayay shan neef oo geel ah qaar waxaa la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarna la siinaya toban neef oo lo ah haddaba qaar ka mid a dadkan nasiibka u yeeshay in xoolahan loo abuuro oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona ballan qaaday in xoolahan ay dhaqaalaynayaan ayna sakada soo socoto xoolahan wax ka bixin doonaan hadduu alle idmo ibraahim alow dhuwow insha allah bodhoomaaleek ibaada shan qaarmood geel ah ilaa mahada degmada buulfallay mujaahidiin ilaahay madkad kor ha ka yeele gaalada ilaahay ha jibiyey buur ukun doorka dhaat allah ka yeele ilaahay rahmaangay anan dekadood aan iska biyay ee raalli ka ahay gaalada allah ha jibiyey insha allah ilaahay mujaahidiin madkad kor ha ka yeele madkad kor allah ka yeele maga ibraahim cabdieli are ibraahim abdi aadan alxamdulilah eed eedaan faraxsane kuley walibidkaelinsana waliyaadhisay isyaay mujaahidka isay garabi gulalsaar reesodon isharneef iringaad isay alxamdulilah uma alxamdulilah kuley gaalada ardeeda ilaahay burburi ridweetooba warfeed ilaahay labosi ilaahay laguba ilaahay aan toogaa mujaahid garabsha kor aliwaala kul muslimiid ilaahay garabsha gursaar kul eed eedaan faraxsane reesamay buulu falay roog dhagaali ka fadee ini ilaahay inbadiyo ardeed dhananka dhagada iyo fadee ilaahay inbadi alxamdulilah saasaa jirta waxay baaras maacaduu magay degmada burgoda ka ibeed jurid burgoda ka degmada ulay ayaa dhoogaay maan soddon iyo shan naf erelesiy walaayada islaamka ayaa sugu mahad celiyay dakadun dakadaas daka ajia qaaday ee rajaysanay billahi iyo towfiiq walaalagan muslimiin eh guud alaa siiy gaalad alaa dhibi maan farhad dheed ruug ruugla ayaa arshiinay soddon iyo danfasha erelesiy
acabdi ibraahim boorow degfuurka ootay olamaa toban neef lowka akustabay aku kaalmastay adiin akar alle kaalmay degmo buulafalaayka akus qiibshan ilaahay macbuuda jinnidaas horka alle wala jinnidaas horka alle wala kaalmi ilaahay ka ilaahay kaalmay kaalmi ilaahay ka ilaahay kaalmay isaguna una ku kaalmastay adiid akar alle kaalmay wala unan daqanay wala barakal allena kus wala abdi aadan ismaan atuula doodole kooy degmada buulfulaa rooga mujaahintiinta walaa isiidi dumugnaaf loo aysiidi ini ana dhagaalaysada zeke la oqaada mujaahidiinta intii ilaahay korkuweela gaalada intii ilaahay dhibi mujaahidiinta galantiya ilaahay intii kormaarsii
barnaamijkan kobcinta xoolaha ayaa ah barnaamij ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin waxaana loogu talagalay in dhaqaalo loogu abuuro qaar ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana mashruucan ka faa'iidaystay in ka badan konton qoys oo ku dhaqan afar degmo oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay waxayna degmooyinkaasi kala yihiin buulo fullaay deegaano hoostaga degmada diinsoor deegaano hoostaga degmada buurxakab iyo deegaano hoostaga degmada baydhabo ee wilaayada baay jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan maamulka islaamiga degmada kamsuuma wilaaislaamiga ee jubbada hoose ayaa dowro sharciga u qabtay muwaadiniinta masaajida degmadaasi iyo deegaanada hoostaga faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxudiin abuayman mu'adiniinta qiimaha duwan ay ugu fadhiyaan muslimiinta waa kuwa shanta salaadood dadka ku baraarujiya masaajidda addinkana waxa uu ka mid yahay shaacirta ugu waaweyn oo ay leeyihiin muslimiinta iyagoo raacaya muhiimadaas weyn ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa uu dowro sharciga u qabtay mu'adiniinta degmadaasii dhowr iyo labaatan deegaan oo hoostaga dowradan oo socotay muddo lix maalin oo xiriir ah ayaa ugu horeen mu'adiniinta looga saxeeyay aadaanka allaahu akbar allaahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله sidoo kale towxiidka duruus kala duwan oo sharci muxaadaraad ay qaadanayeen muwaadiniinta intii dowrada ay socotay mid ka mid a macalimiinta ayaa faahfaahin ka bixinaya dowrada iyo halka ay beegsanaysay mu'adimiintii maxaafada degmada kamsuuma iyo tuulooyinkii ku heerarsanaa raggii mu'adimiinta ahaa masaajidada u taagnaa ee aadaamayey ummaddan aadaan gaarsiinayey in aadaankoodii bal la fiiriyo la hubsado waxay sheegayaan ummadda u gudbinayaan inuu yahay wax saxan iyo wax khaldan waa ku mahadsan yihiin marka insha allahu tacaala aniga waxaan ka mid ahaa macalimiintii dadka mu'aadimiinta aadaanka ka saxaayey markii mu'aadimiinta aadaankooda insha allahu tacaala maalintii dowladda u horeysaan u bilaaweynay iyo maanta dowladda u dambeyso farqi badana u dhexeeyo waxay ku qaateen mu'aadimiinta aadaankii ugu horey in laga saxo iyo tawxiidkii iyo maraatibuddiin ay ku qaateen iyo wixii soo hosgelayay si wanaagsanay u qaateen si wanaagsanayna maxaa dowladda nagu soo dhammaatay mu'aadiniinta waxay iskugu jireen dad mu'aadimiin oo aadaankooda uu saxan yahay iyo dad aan saxnayn oo in laga saxa u baahnaa haddana insha allahu tacaala waa laga saxay agharkooda dhammaantoodna waa laga saxay muwaadiniinta dowladan loo qabta ayaa dhankooda xusay in wax badan oo ka maqnaa ay ka faa'iideen muddadii ay ku jireen dowladaasi annagoo waxaan nahay mucaadamadii degmada kamsuuma laga soo bilaabo borini ilaa gumeni gumeni ka soo bilaabo ilaa bulamamow ayaan nahay soddon iyo laba tuulo ayaan nahay wilaayadaana keentay in nalala saxo aadaanka aadaankii waa nalala saxay waxaanu leenahay dowlida mar walbana hanalaga saxo bilal kadibna hanalaga saxo waxaa nalagu saxay aadaanka iyo aqanka iyo tawxiid ugu dambeynna waxaa munaasabadii gebagabada dowladaas loo qabtay muwaadiniinta ka hadlay suldaan axmed nuur mataano oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona kelimaad dardaarana ka jeediyey madasha waxaan isleenahay xilligeedii waay waa wakti loo baahnay in dadka islaamka ah waxay ay ka ajirgarubsanayeen oo ay ka cibaadaysanayeen in laga saxo waa wax loo baahnay ilaah ayaa ku mahadsan uma wilaayada degmada kamsuumo ugu horreeya waaligeed ayaa ku mahadsan iyo culammadii ka qayb qaadatay khaasatan maktabu dacwa oo soo abaabulay in ummadda uu ka saxo waxyaabaha cibaadada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ideelkiin arrinkan waa arrin muhiima mu'aadanka faa'iidooyin fara badan uu leeyahay waxaa ka mid ah ninka mu'aadanka markuu ku dhawaaqo allahu akbar allahu akbar uu yidhaahdo shaydaanka waa dubur jeediyaa walidaa hadda makarafoona lagu addimayaa marka ninka haddiiba magaalada uu joogay ama tuulada uu ku noolaay shayaadiinta ku jiro markii uu mu'aadanka ku dhawaaqo oo nidaha uu dhacay hadduuba shaydaanka cararaaya howl weyn u haya ummadda islaamka shaqo weyn u haya marka nin walbo quluubtiisana ha toosiyo alfaada uu ku dhawaaqayo oo adanka isagoo ajir raasanayana siduu akhdaa ugu dhicin insha allah culammada ha ka faa'iidaysto waana qayb ka mid ah dowlaadka sharciga ee loo qabanaya guud ahaan qaybaha bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamiga ee degmada jamaame uu dowro sharci u qabtay ganacsatada qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi jasaaka allaahu kheyran walaalka abu ayman munaasabad lagu soo gootiniyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galahareeri ee wilasaamiga ee galgaduud walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali warbixintaasi inoo faahfaahinayo فيا أيها القريب متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصافوة waa sagootin arday ka qalin jabisay madarasada imaamu shaafici ee degmada galhareeri kuwaas oo dhammaystay qur'aanka kariimka waxay ahayd xaflad si heer saraa loo soo agaasimeeyey oo ka dhacday hoolka xafladaha ee madrasada imaamu shaafici ee degmadani galhareeri munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabaddoonno waxgarad odayaal waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ardada waxay sameeyeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen madarasada حروفه ستة وهي مجموعة في قولك يرملون حروفه خمسة عشر أوائل كلمات هذا البيت إذا ثنى كم جاد شخص قسمه ضم طيبا ستيت قندع ظالما والميم إن تسكون تجي قبل الهجاء لالي في العينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إغفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإغفاء عند الباء وصمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البغية من أعرف وصمها شفوية واحذر لذبوي وفاء تختفي لقربها ولابتعاد فاعرفي على أمة الإسلامية التجويد العملي وهو نطق قرآن كريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع وذلك لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا naqiib cabdulaahi sheekh ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey dhammaan dadkii madasha ku sugnaa waa marka koowaade mas-uuliyad baa idin saareed ilaahay baa idin saaray waadna gudateen mas-uuliyaddaas waa marka labaad waxbaad tarteen naftiinnaad wax tarteen waa marka saddexaad waxaad wax tarteen dalka iyo dadkaad wax tarteen waxaan leennahay adunkuna waad mahadsan tihiin ee faan ole fari ka maqadno ee juhdigu weli uu ku sii bixin rabaa waxaan leennahay gacanta ku haaye cunugu boqol iyo toban afar uu dhammeeyey dee canug yar waaye in gacanta lagu sii hayo tacliinta kale lagula dadaalo ilaa maskaxdiisu ay ka fadhiisato lagu sii haayo gacantuu mudan yahay waxaan leennahay marka sidaa iyo si ka sii adag sida juhdigaad soo bixiseen iyo mid ka sii habboon ku sii bixiyaan leennahay
abwaan taako oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha xafladda qiimaha badan ayaa hadal kooban ka jeediyey waxaan xaqiiqda arkaa ilmo xufaadul qur'aana oo xareerahayga fadhaan oo macallimiin xanyabeen xaggaas bannaana ka qaaday xanjaf intay u dideen qur'aan lasoo xafidsiiyey ilaahay xaakim ahayaan marka alxamdulilaahi dhaha xarunta weyn oo galhareeriya dadweyneheera ku xeeran xushmad waxay u heleen qur'aan inay xafidaan xadiistanay ku dhaqmaan fiqiganay xardhayaan allahi xaakim ahay xilkay sidaas u guteen aan alxamdulilaahi dhaha ardada ka qalinjebisay madrasada imaamu shaafici ayaa ah dufcaddii kow iyo tobnaad ee madrasada imaamu shaafici jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin ciidamada al-amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa gooffagaaraha ku guba waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada bu'aale ula saamiga ee jubbada dhexe walaalkiin cabdiwahaab moxamed bukhaari ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo kadib dhaqangelinta xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ayay ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ku guulaysteen gacan ku soo dhigista waxyaabihii xamladaasi ay mamnuucaysay sida dharka xunxun ee ragga iyo dumarka ay xirtaan waxyaabaha dhacay iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee maandooriyayaasha oo lagu sii daray dawooyinka jirka aadanaha lagu doorsho ama waxyaabaha la isku caddeeyo fagaaro ku yaala degmada bu'aale islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha maamulka islaamiga ah ee degmada iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa lagu gubay waxyaabaha aan soo sheegnay kuwaas oo laga soo ururiyey degmada iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee goobtaasi ku sugnaa oo uu ugu horeeyo ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed axmed shide ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay gubistooda goobjoog kheyray maanta een halka aan joogno waxaa weeyey xamladii in badan socotay ee dhex gashay dadkii deegaanka waxaan isu qarinaya oo balaayo ah wixii baa bannaanka la keenay muqaaduraad ayuu noocu jaadka u weyn yahay iyo wixii laisku caddaynaya aafada ahaa iyo xashiishka iyo sigaar iyo qarmuun oo dhan ilaahay idinkiis insha allaahu hawshaa marka xamladii la qaaday way midho dhashay ma in rugoognaa oo ilaahay maxadiisna agnaa geeg imraagano ilaahay deertisiya wali oo sharbu wadadii xaan sigaar agyi xaan jaad agyi xaan dhararkii homuhan agyan ohan oo bahalkii xashiish agyi ayu nooc qaadka ka jara ayu nooc hortanoo luungubheysha waa aragheyshngee insha allahu tacaala maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad dhaqangelinteeda ka hirgeliyey degmada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada gaar ahaan deegaanada istaraatiijiga ah ee arabow iyo waraha dhoobley jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari wilasaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askarta ibina oo ka soo baxday safka cadowga allah tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله waa koox askar taa'ibin ah oo siyaabo kala duwan loogu soo bandhigay wilaayada bokool kuwaas oo in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed iyo kuwa macawislayda ashhadalla dirirka ah askartan oo tiradoodu gaarayso lix askari ayaa lagu soo bandhigay deegaano hoos taga degmooyinka xudur iyo waajid markii towbada loo qabtay ayay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee andalus magacay mayba leerahay isaaga dowriinoo leerahay deegaankayna godgamaasu murtadiinta mayba ku kubiirayihiin degmada weejid madi hora yaalmalena qaaday walgaaladmadii wadanka galaasi ay tahiin meela dhiibownananka furi lama kuntumi afartanan hogaade hodurananajey hoduramadiinanajey tababarka meynanananka furi etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaali in badan iyo tababarka biyaayan marka meela tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani muddo sagaal bilood kadib meela hubnanaysii goriyaalkii leerahay ah ka shugay iyo meelanaysii dhowr bilood meela roogni weejida anbay markan anoo shiliday ah oo anoo dulqaado waay macnaha baahada jarta iyo nay rafaadka iyo anan dulqaado waay baahada mayba kumid ahaytay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo mayba kumid ahaytay daryeelaan maay humaftirega lera wejida kukoy yani salmandher kutabi wejida seedi wejida bana seedi ma usliya kaberi mornarada oona he saldhiga baalisananay kuus shaq un horgobana mele hor dhibo mele gelin gorgo injejelinasi kunshirin maynasi aan maagla islaanamadan kubani melilesin ka jarni ilaa marshis gorida ninin koy shana dhibilay niner wali busha ninin kuqaaday suuga walaayar kor la dhaqaanay walaa ilaa marshi dhagaalahan ba unuba baahnay koy ilaa marshi walaa kadadugsan gali haaniyo hayan hob un dadugunina ilaa marshi goridaha kukuus yaler uridasida noqusida suuga daana daana dhelunagani ge horona limankan khiyaanan may na erena hoba gorida lisi ma usleytin lamba shambol dolara bali hadi asan eren shanta boqol dolar baan ikada ibahayti mudlumnimada ku bali hayti ilaahiya atin hadni reeday saadin aliley mudluminta bajarugna ilaaha marshe mudluminta telefon dirsini hana dhawayti saadin aliley ilaaha marshe burugnirum isaag duro maalinga li ere bay dhowun ardeeda deegaanka eegi yaalan kun dolar ha in sheegay kunkun doorshadiihu dharteen kunkun koo hadilo igali kunkun dolar yuusuf taakiniin ballan qaaday ma usiita ardi madaxa ahaa waawa na arrimida dembu bay dho uraha ku qaaday urigi weejida shaani kunki dolar arrimida dembu waay lan ardi ada mari masruufni inhaay male madoo sagaalun qaadanima horkel kun ma qaadan ugu dambeyn taa'ibintan ayaa baaq towbadkeen ah u diray haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ee ku go'doonsan xeryaha murtadiinta ah ee degmooyinka xudur iyo waajid taa'ibintan ayaa ku biiraya tiro askar towbadkeenayaal ah oo horey u soo gaaray magaalooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada bokool kuwaas oo si qurux badan loo soo dhoweeyey kadib markii ay ka towbadkeeneen gaalnimada ay ku dhaceen jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xiindheer wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gabagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas walaalkeen nuur calwarsame abushiiba ayaa tafaasiisha warkaasi ku cibaadaysanaya waa mid ka mid ah dowlaadkii diiniga ahaa ee loo qabanayay dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud dowladan oo socotay muddo toban maalin ah waxaa deegaanka xinleere loogu soo gebagabeeyey in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaankaasi oo rag i dumarba leh dowladda ayaa intii ay socotay waxaa lagu qaatay duruus diini oo anfac leh oo dadkii wax ka bartay ay si weyn ay u ammaaneen haddaba markii lasoo gebagabaynayay dowladaasi diiniga ah ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii dowladda loo soo afmeeray iyagoo tilmaamay dowladdu intii ay socotay inay qaateen duruus ay waxweyn ka faa'iideen ayagoona sidoo kale codsaday in dowlaad hor leh loo qabto maadaama qaybo ka mid ah diintii loo bidhaamiyey maxamed magaanka aan joogna waa xil la helay toban maalmood dowra ka socotay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan kitaabkeena insha allah waa noo soo dhammaaday maanta ugu dambeydey maxamed ibnu cabdullaah ibnu cabdilmudalib bin haashim bin cabdimunaab bin muqsiyi bin kalaab bin mura mataa wulida nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga goormaa la dhalay xagowsay ku dhashay nabigu sala allahu calayhi wasalam markuu ku dhashay madiinana waa ku dhintay awlaadu nabiyi nabiga eyladiisu sala allahu calayhi wasalam sabcantu toddobay ahaayeen ibraahim iyo qaasim iyo cabdulaahi zaynabu iyo ruqayu uma kulsuum faadima toddobadaas bay ahaayeen xaasaskii nabiga sala allahu calayhi wasalam sagaal bay ahaayeen caacisho xafsatu sawdatu safiyatu maymuunatu ramlatu hindu zaynabu juwayriyatin
anigoo ah ambiyo cabdulaahi macalin maxamuud waxaan baranxin leelaan ku noolahay waxaan barana dowro toban maalmood noo socotay waxaan barana diintii oo naga qarsooneed ilaahay noo soo muuji cilmada noogu soo dhiibay sharuuta laa ilaaha ila allahan baranay waxaan baranay siirada rasuulka wax badanaan faa'iidnay wax badanaa nala baray ilaahayaan uga mahadhaynaa culummada waa uga mahad celinay insha allahu tacaalaa macnaa laa ilaaha ila allaahu aan baranay laa macbuuda bixaq ila allaahu wax aan garahayna ma lahayn insha allah ilaahayaa ku mahadsan rabbiyaa ku mahadsan towxiidka tiirarkiisa ma aanaan aqoon ilaahayaana baray oo na soo waafajiyey culummada noogu soo dhiibay culummadana waa u mahad celeynaa insha allahu tacaala iyagana ilaahay inuu barakeeyo iyagana inuu ilaahay gaclooga ajir iyo xasanaad ka siiyo cadowga naga jebiyo ilaahay gaalada naga jebsho culummadana kor ka dhigo ilaahay gacalooga iidankiisa intaasaan ka baryaynaa insha allahu tacaala horey waxaa dowlaad noocan oo kaleha loogu soo qabtay deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada tan xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaana dadka ka faa'iidaystay ay yihiin boqolaal ruux kuwaasoo dhammaantood ka siman codsiga ah in mar kale dowlaad cinkan oo kale ah loo qabto jasaaka allaahu khayran walaalkaha abuushiba fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada doolow ilasaamiga eegada ayaa ka faa'iidaystay sikada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaankaas walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo deegaanka hirirtur oo ah deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada islaamiga gedo waxaa laga qeybiyey sakada xoolaha nool fuqarada iyo masaakiinta deegaanka hirirtur ayaa qaar ka mida la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mida dadka fuqarada iyo masaakiinta ee sakada la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta magacayga waa maxamed axmed cabdulaahi anoo jooga deegaanka rutur walaalaha mujaahidiin waxay ku deeqaan shan neef oo geela ayay ku deeqaan walaalaha mujaahidiin ilaahay oo marakeeye kalan laa jibiyey xaraad cabdulaahi xasan meeshaan jooga rutur walaayada doolow maanta waxaa la siiyey aray soddon iyo shan waa kaa walaayada islaamka siisa waxaan ugu ducaynaa inuu diinta ilaahay kor ka dhiga inuu maaragtay gaala allaha jibiyo islaam kor allaha ka dhiga horey maxaad u haysataa hore waxaan u haystaa aray iyo toban neef toban neef aad haysataa oo ii xaraysan jaamac cabdi cali ogaagado gaar ah walaayo doolow maxaa lagu siiyey maanta soddon iyo shan neef oo ari ilaahay ha barkeey dadkana siiye maasha allah allah barkeey wakaasaas aan ugu ducaynaya horey marka maxaad u haysataa horeyba toban neef baan hay ilaahay waxaan ka rajaynaya in tirooyin alla noo gaarsiiye aan walaalay ku caawiye anna ku noolaada oka waa garta muslimiinta maxaa ugu ducaynaysaa muslimiinta waxaan ugu ducaynaya janno intay u weyn kor inuu alla ka dhigana waan ugu ducaynaya gaalada maxaa ka waraysaa gaalada allah duleey inaan dhaqaaleeyo oo walaalihii anigaba aan ku noolaan anna aan ku dhibaatada ugu baxa ha farxadeydana way fiicanta maasha allah meesha joogana waa turgal walaaya doolow mujaahidiinta allah barakeeyo soddon iyo shan nefaare mujaahidiinta allah barakeeyo kor allaha ka yeelo gaalka allaha jibiye bismillahi raxmaan aamine xasan ibraahim naare waxaa la isiiyey soddon iyo shan neef waxaana isiiyey walaalayaashay mujaahidiinta ilaahay waxaan u baryaa inuu ilaahay magaalo kasto ay galaan uu ku guuleysta allah ka dhig waa garta soddon iyo shanta neef ariga lagu siiyey hore maxaad haysata waxaan u haystay saddex riyaad oo ermaan ah waxaan ugu duceynaa inuu wax qaar qabiilay siiyo magaalo kasta ay galaan kugu ku guuleysto inuu ilaahay ka dhigo walaalayaasha
welisaana korata xoolo sakaama lagu siiyey maya wakaalimisiin haddana khayr iyo maxaan u dhaafayaa duca ku mahadsantihiin kuwiisiiyo ku annagoo ku faraxsan qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toos uga socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gado iyadoona sidan oo kale deegaanka yaaqle oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcade laga qaybiyey sakada xoolaha nool jasaaka allaahu khayran walaalkaha casaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimood kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak